baabuurtan oo ka shaqayn doonta adeega caafimaadka ee gobolka karkaar ayaa waxaa la wareegay saaka wasaaradda caafimaadka iyo dowladda puntland waxaana ku wareejisay hay-adda save the children cabdifataax ciid maxaangi oo ka socday hay-adda save the children oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ay kala shaqeeyaan wasaaradda waxyaalo badan saddexdan baabuurna ay ka mid tahay baabuur hore oo wasaaradda ay ugu wareejiyeen baabuur aan ku wareejinayno wasaaradda caafimaadka puntland baabuurtaas oo ah hal ambulaas iyo laba bas oo loogu talagalay inay taageeraan caafimaad adeega caafimaadka ee gobolka karkaar gaar ahaan hadda xilligan lagu jiro maadaama abaar ay waddanka ka jirto inay ka qayb qaataan adeega deg dega ah ama responsiga wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda safety children ay ka wada fulinayaan guud ahaan gobolka puntland gaar ahaan karkaar baabuurtaas sida aad ujeedaan waxaa ka mid ah baabuurkan ambulansiga waa baabuur cusub iyo laba bas waxay ka mid yihiin baabuur hore oo qayb ka yihiin baabuur hore oo lix ahaa oo wasaaradda iyo hay-addu hore isugu wareejiyeen oo hadda ka howlgala degmooyinka adeega caafimaadka aan ka fulino hay-adda saf jiren wasaaraddu ka wada fuliso ee gobolka karkaar baabuurtan mashruuca laga fangareeyey waxaa la yidhahdaa change waa mashruuca adeega caafimaadka hooyada iyo dhallaanka mashruuca wuxuu soo socday muddo lix sano ah shantii sano hore ayaa hadda dhammaatay fayskan hadda wuxuu bilowday sanadkan laba kun iyo lix iyo toban wuxuu socon doonaa ilaa laba kun iyo sagaal iyo toban farxad weyn bay ii tahay maanta in wasaaradda caafimaadka ay mataqaanaa howlgelinayso baabuurtan oo aan ku wareejinayno weliba xilligan xasaasiga ah oo sida adag loogu baahan yahay intaa haddii aan baabuurta uga gudbo waxaan jeclaan lahaa inaan sheego oaan u mahadceliyo wasaaradda caafimaadka guud ahaan sida aanay noogala shaqeeyeen ama aan sabootka noogu hirgalay inaan ka fulinno boqol iyo soddon xarumo caafimaad puntland oo dhan arrintaasoo aan gacan ka siino boqol iyo toddoba boqol iyo soddon shaqaale caafimaad iyo boqol iyo soddon xarumo caafimaad iyo daawadooda iyo sabalaiskooda haddeerna maadaama xilligu xasaasi yahay maadaama abaar ba ani waddanka ka jirto waxaan insha allahu tacaala ka wada shaqayn doonaa wasiirka soo koobi doona arrimaha caafimaadka ee gobolka oo dhan puntland ha noqoto gobolka mudug nugaal karkaar bari sanaag dhammaantood marka insha allah waa mahadsantihiin ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda puntland cabdinaasir cooke oo isna hadlay waxa uu sheegay in saddexdan gaari ay ka mid noqon doonaan baabuur badan oo dhowaan ay wasaaraddu u kala diri doonto gobollada puntland kuwaasi oo ka shaqayn doonaa sidii adeeg caafimaad loo gaarsiin lahaa dadka ay abaaruhu ku dhufteen asalaamu calaykum dhammaantiin safe children iyo miidiyahaba waan salaamaya waxaa farxad weyn noo ah in aanu maanta halkan agab ummadda wax loogu qabanayo hagayaga ugu soo wareego weliba wakti loo baahan yahay si aada loogu baahan yahay oo ah wakti abaara jiraan marka waxaanu jecelnahay haddii rabbi idmo saddexdaa baabuur oo la keenay hadda in ay si deg dega uga qayb galaan xilliga abaaraha dadka abaaraha ah wixii loogu talagalay waa meeshooda lakin waxaan rabnaa inay si deg dega uga qayb galaan haddii rabbi idmo abaaraha tooska ah intaa ay safe children sheegtay oo ama joogtada awal gobollada uga waday amase hadda xilliga abaaraha ah soo siyaadisay insha allahu waxaan rabnaa inay ka muuqato ummadda iyo degaanada haddada brograamkan waxaa ka mid ah haddii rabbi idmo in afar gobol ay ka howlgeliyaan haddii rabbi idmo soddon iyo sagaal tiim oo cusub oo hadda hor leh inay kooxood kooxaha abaaraha loogu talagalay oo caafimaadka iyo nafaqaynta qaabilsan soddon iyo sagaalkaa tiim waxay soo taaban doonaan in in ka badan saddex boqol oo goobood bay soo taaban doonaan haddii rabbi idmo waxaad ka arki doontaan in brogresskooda iyo marka aanu dirayno ilaa sida asbuucan baan rabnaa inaan diro haddii rabbi idmo laakiin waxaanu jeclaysanay maadaama munaasabadan oo ay ay munaasabo baabuur lagu wareejinayo taho arrimahaas looga baahan yahay in haddii rabbi idmo aanu sii sheegno in ay tiimamkaasuna baxayaan haddii rabbi idmo sila asbuuca gudihiisa aad baan ugu mahad celinaynaa safe children brograamyadu waa kala qaybsan yihiin iyagu karkaar iyo mudug iyo bari iyo gardafo iswata bay noo qaabilsan yihiin weliba xilliga abaaraha sanaagiyana maxaan ku rahdaa lugtooda gacanta way la gaarayaan haddii rabbi idmo oo meelay ka howlgelayaan gobolka nugaal insha allah waxaa si weyn uga howlgeli doona iyagana sidaas oo kale world vision howlo kaloo saf jirn xataa ka wada waa dhici karasaaoo biyaha iyo ah lakiin xagga caafimaadka waxaa hawshaas wada haddii rabbi idmo safe children amin amin world vision qolada la yidhaahdo waxaa kaloo nafaqaynta ka qayb qaadan doona safe children iyo iyo iyo action for action aid the farm kuwa la yidhahdo abaaraha qaabilsan aad baan usoo dhaweyneynaa aad baanu haddii rabbi no idugu mahad celinaynaa saif jildren donoriska kale iyo ummadda kale iyo waxa wax bixiyeyna aad baanu aad baan ugu mahad celinaynaa sababtoo waa xilli loo baahan yahay haddeer waad arkaysaan xafiiskayga waxaa jooga odayaal tuulooyin ka socda insha allah waxaanu rajaynaynaa timamkaas qorshaha aanu hadda wadno inay galaan meelahaas waanu usheegno waxaan nari timamka hadda aanu qorshaynayna baa soo aadaya meeshaas haddii rabbi idmo meel walba inaan saa usoo taaban aanu rajaynayna aad baad umahadsantihiin haddii rabbi idmo cabdixakiin xuseen xasan raadiyo dala jir garowe